barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur arbacaah bisha abriil waa toddobiyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo ka tegay qurbaha oo ka sheekaynaya arrimaha uu la yaabay marka uu dalka dib ugu noqday somaali culture waxaa ka buuxa khiyaali so much leeyihiin waa haddana kale dad mas duulaya aaminsan iyo jawharad mas dhigay iyo way ku dhaaranayaan haddaa weydiisidna mid walba wuxuu kuleeyahay ani ma arkin he qof baa ii sheegay weli ma arkin qofkii ku dhacay anaa arkay waan gartay sidoo kale qodobadaan idiin haynona waxaa ka mid ah haweenka ku nool deegaanka wisil ee gobolka mudug oo ka hadlaya doorka ay ka qaataan horumarinta bulshada waxaan ka furnay iskool weyn oo haweenka waxaa wax lagu baraa shan boqol iyo siddeetan iyo afar qof oo haween iyo rag ah isku daran
heesaha barnaamijkan idinku haynana waxaa ka mid ah
arriga waa laga socdaye intaan cadradahay curtina waan heli carabkaygiye casrigan xiisaha jiriyo nolosha cusub nolosha cusub nolosha cusub iga caasha ma nolosha cusub iga fogey batim soo dhawee soo dhowey baan moodaya iga foga mitre bal goordhaweyn maqli doonaa heestaas iyo weliba hees kale sheekooyinkaas iyo qodobo kale inta barnaamijka socdo ayaa dhegaystayaashu ay maqli doonaan marka horese qodobo ka mida wararkii dunida aan u kurma og u kormar murashaxa hogaaminaya xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka donald trump ayaa ku guulaystay shan gobol oo cusub taas oo kor u qaadaysa dhibcaha uu ku hogaaminayo xisbigaasi donald trump ayaa xilligan haysta sagaal boqol iyo konton ergo oo ka mid a kun laba boqol iyo toddobiyo soddonka ergada ah ee looga baahan yahay si uu murashaxnimada ugu guulaysto halka murashaxa kusoo xigana waa ted cruse uu haysto ilaa shan boqol iyo lixdan erge ah dhinaca kalena hillary clinton oo hogaanka u haysa xisbiga dimuqraadiga ayaa ku guulaysatay afar gobol oo ka mid a shan gobol oo shalay codkooda la dhiibtay waxaanay haatan haysataa laba kun boqol iyo koob iyo afartan ergo ah oo ka mida laba kun saddex boqol iyo saddex iyo siddeetanka ergada ah ee looga baahan yahay xisbigaasi dacwad oogayaasha dalka beljum ayaa sheegaya in ay dalka faransiiska u gacangeliyeen ninka looga shakiga qabo weerarkii argagixisa ee dalka faransiiska ee saalax cabdisalaam kaasoo lagu eedeynayo inuu ahaa qofkii doorka ugu weyna ka ciyaaray weeraradii argagixiso ee bishii nofembar saddex iyo tobankeedii ka dhacay magaalada baris ay ku dhinteen boqol iyo soddonka qof xafiiska dacwad oogaha federaalka ee dalka beljum ayaa hadal qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay arbacadan maanta ah in cabdisalaam loo wareejiyey mas-uuliyiinta dalka faransiiska gelinkii hore ee maanta kadib markii bishii maaji sagaal iyo tobankeedii loo jaray amar ka soo baxa yurub oo lagu soo xirayo
duhur wanaagsan idil ahaantiinba halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a cashe waxaa jira dhalinyaro badan ayaa dalka dib looga celiya ma loo celiyaa maseygaa laabta waa laba doorasho waa gartay qaarkood waa la celiyaa qaarkoodna iyagaa iska laabta iyaga iska laabta waa gartay qaarkood markaa waayo iyo nolol iyo wax badan bay kasoo bartaan marka xagga ay aadaan oo dib bay ugu noqdaan sida haddeer tusaale ahaan maxamed mursal warsam oo kale Hay.
dalka holland buu isagoo ilmo yara la keenay haye noloshii xaafado cadaanu iskaga koray dee halkaasuu la jaan qaaday waa gartay hooyadii unba ka yaabta waxay tihi wiilkaygu inuu halkan de holandiis dhaba oo uu ilaabo halku ka soo jeeday waa inuu is ogaadaa waa inuu is ogaadaa Waa oo gartay.
taariikhdiisii wax ka barta haye de waxaa lagu celiyey soomaaliya waayo aragnimo badan markuu helay wuu kasoo foqo waayey wuu ka soo helayba ha, uu ka soo helay waa gartay marka ganacsiyo iyo xaggaasuu shaqo ka bilaabay hay marka haatan waxuu ka sheekeynaya malaha bal- lacag carradaas daadsan u ah waa waxyaaba ka sheekeynay waxaa ka sheekeynay ka lahaadii badnayd baan ka raystay iyo inaan qof- qof u shaqeeyay iyo paycheck to paycheck waxaasaan ka raystay iyo moobeel lagu xiro cod qaylinaayo subaxii ku toosinaya wax badan buu ka sheekeynaya marka maxamed mursal warsame waxaa waraysiga la yeelatay falastiin axmed iimaan
qof walba markuu meel tago wax la yaab lahu kala kulmaa ama waxbaa madaxiisa ku dhaga oo uu isiraahdaa waxaas taariikh ahaan uu usoo qaataa gaalkacyo markaa tagtay adoo ah cunug yurub ku koray ah maxaa kuugu yaab badnaa oo ilaa hadda aa xasuusataa ama aa ku qosashaa markaa soo xasuusato
actually for me um, waxa aan ka yaabo usually dadka waxay ka yaabaan uma badna like i pay attention to small things waxyaabaha yarkaa Ah.
fiirisa
ha and somali culture waxaa ka buuxa khiyaali so much lately waa haddana kale dad mas duulaya aaminsan iyo ah, jawharad mas dhigay iyo way ku dhaaranayaan haddaa weydiisidna Aha.
mid walba wuxuu kuleeyahay ani ma arkin he qof baa ii sheegay weli ma arkin qofkii ku dhacay anaa arkay haye laakiin kulli waa aamineen at the same time if i try to tell them something scientifically proven to be true wax sidii, science hoo ah, laqi soomaaliyan badanaa ku hadalno een, isku dhib soomaaliga marka ah waa Aha.
runtaa runtaa sida haddana kale wax la xaqiijiyo oo lagu xaqiijiyey een, Science-ka.
een, science-ka Eh, sida haddana kale een, ka soo qaad rhino- rhinoda bahalka la dhaho oo sanka ha, dheer leh ha.
soomaali way taqaana soomaaliya waa jooga inkasta haddana la dhe adduunku ay ka dhammaan rabaan haddana kale maalin dhexaas mid aan- mid baa isweydiiyey waxaa ka hadlaynay suuqooda iyo ilaa africa joognaa moogtahay Mhm.
markii dambaan ku yidhi moogtahay waxay suuq la leeyihin oo lacag looga baxsho waxaan oo dhan waa jaahilnima keenta suu yidhi maxaa dhacay saari waxaas lacagta laga bixinaya waa timo Mhm.
suu yidhi ma sankaasaa aragtaa timo laga sameeya war naga tag muxuu sheegayaa laakiin haddaa tira so- mas baa duulaya oo ku rumaysanaya bal i- iga dhaadhici
marka waxyaabaha oo aan jirin oo ay rumaysan yihiin aa kuugu yaab badnaa En, haa iyo say runta u diidaan goormaa kusoo noqota marka En, yurub ma kusoo laabatay
haa two thousand fourkii aa yurub ku laab laba sano kadib markaad soo joogta gaalkacyo yurub aa kusoo noqotay haa marka hore ku sanad baa loogu talagalay laakiin labaa la iga dhigay dib ma lahayn hay markaa soo noqota marka haddana muddo intee la egaa joogto goormayse kugu dhalatay inaad haddana soo noqoto ilaa markaa haddana soo noqday holland waa ka guurnay maamada waxay tiri ingiriiska aadaynaa ana runtii markaa soo noqday hataa anoo soomaaliya holland waa ii socon weyda ii macaanaan weyda marka ingiriiska markaa ana dadkayga baa arkay dadkayga iska dhex galay Ah, college aa aaday jaamacada aaday gabaraa guursaday ilaa sideed sanaa soo joogay ingiriiska
En, marka had- Ah.
hadda waxaa kusoo noqota africa
africa hadeer waxaan kusoo noqday africa ilaa hadeer muddo afar sano meelaha En, dhalinyaro badanaa joogto qurbihii weli qaar ku dhasheen qaar iyagoo yaryar yimaadeen En, maxaa is leedahay waaye aragnimo wadanku way ka kororsan karaan
horta sheyga koowaad waxaa weeye dalkeena waxaa yaala een, aqoonta diinta oo the, the, the real author eh, mataqaana aqoonta runta ahayd oo xagga diinta ah aqoon dad le waa joogaan dalkeena oo laga faa'iidaysan karo oo laga yaabo adduunka inaadan ka heli karin aqoonta noocaas waa waxa arkay horta hore taas dad oo aqoon le waa joogaan dalkeena oo laakiin hadda waa waayeeloobayaan haddaan wax laga baran moogtahay Mhm.
taasi waa horta waa shay naga fakan doona haddaan la ilaalin oo dhalinyarada qurbaha joogtana ka faa'iidaysan karto Ah, shayga labaad laakiin laga faa'iidaysan karo oo dhalinyarada qurbaha joogta waxaa weeye soomaali waxay ka baran karaan een, xagga bacmushtarka soomaali waa reer bacmushtarka adiga hadda ganacsadaa tahay nolosha Aa.
yurub markaa fiiriso ma u xiistaa Aa.
mararka qaar ma dareentaa inay ahayd uma xeerso haddeer maantadan halka saaca oo subaxnimaan shaqo galay waxaan ka soo baxay caawada saddex saaca habeenimo muddo dhanaa shaqaynaya laakiin ma ahayn shaqo qof kale aan u qabanayo mid nafteyda ah marka haddee xataa waktiga dheeriya waa ku qanacsana laakiin qof u shaqee biilkaagana yeel lacag dhaafin oo waxba ha dhigin nolol maaha ma hadha haddaan ragnahay weliba waxaan jecelnahay hore inaan u soconno Een, haddaa caruur leedahayna waa inaan ka fikirtaa dhowti ma dambas baa layga dhexlaya marka nolosha yurub haddaa joogtid systemkeeda aad buu u adag yahay waa mid annaga nool ku tala laakiin galay, maaha.
meesha adiga aa ka timid oo aad afrika ka soo aatay dhallinyaraha badaha ku dhammaanaysa oo soo tahriibaysa oo imaanaysa maxaa dareentaa Waxaa- markaa aragto meesha aad ka timid dhallinyarada ku noqonaysa ee nolol ka raadinaya ee khatartaas u galaya maxaa dareentaa ayaga eedda male waxaa iskale dadka dibadda ka yimid haye waxaana keenaysa holiday baa aadaynaa lacag badana aa sanad soo shaqaynaynaa waa aruursanaynaa dalka markaad tagnana waa ku daadinaynaa sida inaa waxhaysana camal marka isweydii qof hadduu yahay dhallinyara oo dalka joogo shaqa la-aan arkay hadda dadkan dibadda imaanayo lacagta xarqinayo haddana iska tegaya muxuu malaynayaa meesha ka imaadaysay tahay meel lacagtu taallo hadda marka soomaalina halka waxaa ogaaday soomaaliya haddeer joogta ama ha qaraaba ha ka noqdaan xagga dhaqanka ama xagga diinta ama xag kale laakiin halka waxay wadaagaan ambition wey kulligood waa ambition Damaca.
oo sagaal jir soomaaliya weydii maxaa rabtaa inaad noqoto wuxuu damaca kuleeyahay dabakyaa rabaa inaad dhisa saana rabaa saana rabaa sagaal jir weydii yurub jooga wuxuu kuleeyahay i want to be happy ma isku mid ba marka inaan faraxsanaadaan rabaa hulee kan yurub jooga haa kan soomaaliya Ah, joogana bur- dhaqaaluu rabaa sare dhaqaaluu dhaadheer rabaa. marka can you imagine marka qofkaas how ambitious he is hadhowti marka hadduu imaado qof hadba lacag xarqinayo u arko muxuu is leeyahay maxaa meesha ka haysaa maxamed eh, mursal warsame wuxuu u waramayey falastiin axmed iimaan
barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan siraad cabdi xasan waa guddoomiyaha haweenka ee deegaanka wisiil oo ka tirsan gobolka mudug waxay ka hadlaysaa dowrka haweenku ay ka qaataan horumarka bulshada gaar ahaan dhismaha wadooyinka iyo waxbarashada waa howl culus balan dhegaysano wariyaha v o a ee magaalada gaalkacyo la kulantay cabdiwaaxid macalin
maasha allah bismillahi raxmaan raxiim haddii aan kuu sheego horumarka een, deegaankan ay haweenku ku leeyihiin hor- een, horumar fiican ayaan ka ga- ee, ka gaareen een, wadada dhismaheeda kaalin weyn bay ka qaateen een, waxay kaloo haweenku ku leeyihiin waagii hore wax maamul oo haween ah ma jirin alxamdulilah hadda ayaan urur haween iyo urur dhalinyaro la dhisay een, waxaana ka gaarnay horumar weyn een, waayo wax walba ayaan wax aan ka qayb qaadanay deegaankii baan wax ku yeelanay si ay waaga hore maadaama aanan waxba aanan ka ahayn haddeer waxaan ogaanay in aan deegaanka deegaankeena yahay horumarkiisa iyo waxqabadkiisana aan diyaar u nahay inaan guddiga degmada aan kala shaqayno magaalada marka la soo gelayo labadeeda dhinac waxaa ka muuqanaya dhismaha aargooyin ee waxaa la ii sheegay in ama si tabarucaad ah dhallinyarada haweenka ah iyo dhallinyarada wiilashaba inay ka qayb qaateen doorka ee aad ku lahaydeen iyo sida aad uga qayb qaadateen Een, bismillahi raxmaan raxiim waxaa nugu dhaliyay feerkaas een, een, argada dhismaheeda ah abaabulkeeda iyo wacyigelinteeda isku keenkeeda waxaa lahaa gabar la yiraahdo farxiye axmed diini alxamdulilah rabbilcaal markay noo sheegto waan la qaadanay een, si waxaan ku dhisnay een, filintiri ah argadaas aad arkaysid annaga ayaa abaabulkeeda iyo dhismaheeda iyo horumarkeedaas annaga ayaan kaalinta koowaad ka qaadan haddii aan nahay haweenka degmada wasil iyo dhalinyarta Ee, dhinaca kale waxaa jira dhismaha wadda xiriirin doonta wasil iyo hobyo yaa idinku dhiirageliyey
Een, annaga ayaa isku xil saarnay marka maadaama wadankii horumar iyo la hiigsanayo waxqabad oo guddiga gob ay noo yimna soo gaareen markay noo yimaadeen oyna soo gaareen oonu aragnay waxqabadka iyo ay wadaan annagana dhinaceena ayaan ka qaadanay kaalin baana fiican baana ka qaadanay hadday dhismaha noqoto een, yacni ragga dhiirigelinta dhaqaale keenidda yacni seen bari inaan nimankii la shaqeyno aan garbahooda iyo baalahooda aan noqono si ay baashaas shaqadaasi u kala hakan oo aan horumar iyo aan u gaarno oo aan uga baxno dhibaatooyada een, aan eh, baahida ay leedahay tekad la-aanta oo sida aan aan waxaan hiigsanaynaa in ay tekaduna aan ku gaarno si ay tekadu noogu furanto ayaa qof walbaba iska xil saartay oo aan dhexda ugu xiranay horumarkaas dhinaca waxbarashada deegaanka kaalinta haweenka iyo doorka waxbarashada ee haweenku ku leeyihiin wasil Een, horta een, een, haddii aan ku hormaro midda haweenka waxaan ka furnay iskool weyn oo haweenka waxaa wax lagu baraa s- shan boqol iyo siddeetan iyo afar qof oo haween iyo rag ah isku daran Een, waxaana loo dhisay santarkaas weyn oo wax lagu barto haween iyo rag iyo lagu barto gabar la yiraahdo sidoo gabadha argada hadda een, abaabulkeeda laheyd oo la yirahdo gabar farxiye axmed diine ayada ah baa noo dhistay Een, waxaana wax ku barta intaasoo qofood shan boqol iyo siddeetan iyo afar qofood oo niman iyo naago ah oo ka barta qaar harqaan bay bartaan qaar waxay bartaan cilaan marinta kuwa waxay bartaan farshaxanka kuwa waxay bartaan een, kuma- nimanku dhalinyartu waxay bartaan tubeystaha korontada shaqooyinka xirfadahaas aan caadiga ahayn ayaa nooga socda Een, gabadhaas baana santarkaas noo furtay haddii aan nahay annagana haweenka degmada wasiireedka maamulhaal wax walba gabadhaas waa la shaqeynay waana loo socdaa shaqadaasi horumarkaasna waa ka socdaa waxaa kaloo hadda wadnaa sidii aan ku wadooyinka aan ku nadaafadlahayn wadooyin magaalada bilicdeeda horumarkaas ayaa hadda weli noo socda oo geedo badan ayaan jirnay oo magaalada bilicdeeda iyo qurxinteeda howlahaas baan ku jirnaa
taasi waxay ahayd siraad cabdi xasan oo ah guddoomiyaha haweenka deegaanka wasiil oo ka tirsan gobolka mudug waxa ay u waramaysay wariyaha v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq welina waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a ismaaciil way soo fiirinaysaa maxaa- maxaad waxaan sugi tiri laadahay bal u- bal ha soo qabato dhinacii heesaha malaa laga sugayay haye goor dhoweyd waxaad dhegeystayaasha u saartay nolosha cusub iga fogee nolosha cusub soo dhowe baan ogaayay tanna goormay timid maxaa bal nolosha cusub soo dhaweeda
nolosha cusub soo dhowe oo maxamed biikay qaadaan ogaa bal bal horta nolosha soo cusub aan taa hore dhegeysan
labtana culay baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi waqtigu waqtigu waqtigu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelleyn ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub haye ka jar kaba goo kaba caloosho goo caloosha nolosha cusub soo dhawe waa wixii hore Yeah.
iska ilow nolosha cusub soo dhawee haa in laga jawaab miyaana intaas
waa waa hadal culus oo- Inan- waa hadal inanka- culus oo laga aamusi karin inan kala ka daba qaadato waxay tidhi ha iyadiina waxay tidhi haddaba noloshan cusubaad sheegaysa iga foge laftigeedaba iga foge haa marka ma tii loo wadaa talo mase tu kale dhexda ku soo iyaduna dhacday?
waxay tidhi mar haddii ina intay su isaguna u soo tirsaday magaranaysa doodiisa ha ba intay doodeeda tirsatay doodeeda gar iyadana keentay ayay eh, keentay gogosha.
tiri aniga nolosha cusub Iga bal iga fogee.
fogey waa saxrakiin
tahiya ciilka ambigiyo catowga anaa isbaday anaa ciladiyo hasiga cadceedda hadhamoodaye cadceedda hadhamoodaye ana casiyo ka tegay cishqiga kii ilowdo qofan calmashada aqoon xubbiga caashaqa ku xidhay ana casiyo ka tegay cishqiga kii ilowdo qofan calmashada aqoon xubbiga caashaqa ku xidhay cariga waa laga socdaye intaan cadradahay curtina wan heli calabkaygiye casrigan xiisaha jiiriyo nolosha cusub nolosha cusub nolosha cusub iga foge cariga waa laga socdaye intaan cadradahay curdina wan heli calabkaygiye casrigan xiisaha jiiriyo nolosha cusub nolosha cusub nolosha cusub iga foge
heestaas nolosha cusub iga fogey ee sahrakiin ku luuqayso dee intaas kaga nimaadno haatanna waa dhinacii ciyaaraha axmed cali sheekh ayaa noo haya
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilowno koobka horyaalada qaaradda yurub kooxda manchester city oo xalay marti gelisay kooxda real madrid ciyaar ka tirsaneed wareegga samafinalka ee koobkaasi ayaa waxa ay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah naadiga real madrid waxaa ka maqnaa xiddigooda kristiyaano ronaldo oo ciyaartaasi dhaawac dartii ku seegay waxaase la filayaa inuu ka qayb galo kulanka lugta labaad ee ka dhici doona dalka sbein magaalada madrid dhinaca manchester cityna waxaa ciyaartaasi daqiiqado yar uun ka qayb galay ciyaaryahankooda weerarka ka ciyaara david silva oo ciyaarta intii ay socoto dhaawac uu soo gaaray ciyaartani ciyaarta xigta ee ka dhacaysa garoonka bernabeyo waxaa real madrid u baahnaan doontaa in ay badiso ama ugu yaraan ay hesho barbardhac eberi eber ciyaartaas haddii ay ku dhammaato barbardhac ka badan eberi eber waxaa soo bixi doonta kooxda manchester city haddii ay badisana kaba sii wanaagsan dhinaca kalena waxaa caawa dhici doonta ciyaar kale oo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda yurub kooxda atletico madrid ayaa waxay martigelin doontaa naadiga bayer munich atletico madrid waxaa kulanka caawa ka maqnaan doona ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara diego godin oo dhaawac uu soo gaaray se kastaba ciyaaryahan fernando torres oo dhaliyey shan gool lixdii kulan ee ugu dambeysay ayaa la filayaa inuu garoonka ugu soo bilowdo kooxda atletico madrid naadiga bayer munich waxay ciyaartoodeeda markii ugu horraysay muddo saddex bilooda ku soo dartay ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara xulka qaranka dalka jarmalka jeremy boteng oo muddo fog dhaawac uga maqnaa se kastaba lama oga in uu kulanka caawa ku soo bilaaban doono iyo in kale waxaase kooxda bayer munich la xaqiijiyey in uusan kulanka caawa u safan doonin ciyaaryahanka garabka midig ee weerarka ka ciyaara arjen roben kooxda atletico madrid ayaa ka soo gudubtay dhammaan lixdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay kooxo ka dhisan dalka jarmalka ciyaaro ka tirsan koobka horyaalada qaaradda yurub oo isreeb ah kooxdii ugu dambeysay atletico madrid ka adkaatana waxay ahayd naadiga dinamo dresden oo xil ciyaareedkii ilaa ideetankii ay reebtay kooxda atletico madrid naadiga atletico madrid ayaa sidoo kale waxa ay gaartay samafinalka koobka horyaalada qaaradda yurub markii shanaad si kastaba waa markii siddeed iyo tobanaad oo kooxda bayer munich ay gaarayso wareega afardambeedka ee koobka horyaalada qaaradda yurub waana kooxda labaad ee ugu badan ee ku soo xigta naadiga real madrid oo samafinalka koobkan soo gaartay toddoba iyo labaatan gool naadiga bayer munich ayaa ah kooxda ugu weerarka halista badan xilciyaareedkan koobka horyaalada qaaradda yurub waxaana ay dhalisay siddeed iyo labaatan gool waxaana ay dhalisay in ka badan afar iyo toban gool kooxda atletico madrid oo xilciyaareedkan koobka horyaalada qaaradda yurub ka dhalisay oo keliya afar iyo toban gool naadiga bayer munich ayaa sidoo kale waxa ay dhammaystirtay laba kun saddex boqol iyo sagaashan iyo laba baas in ka badan kooxda atletico madrid waana farqiga ugu badan ee u dhexeeya laba kooxood oo isku arkaya koobka horyaalada qaaradda yurub ciyaartiisa samafinalka naadiga atletico madrid ayaa waxa ay badisay oo keliya hal mar lixdii kulan ee ugu dambeeyey wareegga istuurka koobka horyaalada qaaradda yurub waxaana laga adkaaday laba gool saddex marmar baradhac ayay gashay kooxdii ugu dambeysay oo ay ka adkaatana waxay ahayd kooxda barcelona oo laba gool iyo eber ay ku soo reebtay ciyaartii tan ka horraysay si kastaba atletico madrid ayaa waxa ay badisay labiiyo toban ka mid a lix iyo tobankii kulan ee ugu dambeeyey koobka horyaalada qaaradda yurub oo ay ku ciyaartay garoonkeeda fesente calderon intii uu macallinka u ahaa macallin diego simeoni waxaana laga adkaaday oo keliya hal mar ayadoo saddex marna barbardhac gashay atletico madrid ayaa sidoo kale waxay ku guulaysatay in shan iyo tobankii kulan ee ugu dambeeyey koobka horyaalada qaaradda yurub saddex iyo toban ka mid ah aan wax gool ah laga dhalin intii ay ku ciyaaraysa garoonka besente caldron ciyaaryahanka kooxda bonfica gonsalo gudes ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu dambeeyey ee gool ka dhaliya kooxda atletico madrid goolhayaheeda john ablak waxaana ilaa iyo hadda ka soo wareegay afar boqol iyo sagaal iyo labaatan daqiiqo oo aan wax goolah laga dhalin goolhaye jan ablak dhinaca kale kooxda bayer munich ayaa waxa ay soo gaartay samafinalka koobka horyaalada qaaradda yurub lix ka mid ah toddobadii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyey si kastaba waxaa reebay mar walba koox ka dhisan dalka sbein ayadoo labadii mar ugu dambaysana ay reebeen kooxaha real madrid iyo barcelona xubintii cayaarahana waa naginta
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo xubinta cayaaraha inala socodsiinaya haatanna codka macaan ee cawaalo aadan mar kale nala dhegaysto iyo heestiisii smog
kushiyo markaan amarkaba dhammaanaheed kugu kaa ishaartay bal maxaad ibtiloo labaabusho irdha kuugu wacan anoon kugu gafin ololkiyo maxaa keenay maxaa keenay afdumada ushiyo makan ama kaba dhammaanaheed kugu idheen keli aynigaa kaa ishaartay bal maxaad ibtiloo labaabusho irdho kuugu wacan anoon kugu gafin ololkiyo maxaa keenay maxaa keenay afxumada haddiyaan ismoo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajan eegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku ilaawaya caqli iyo dulqaad ilaah ii dhashan ugu arxamaa haddiyaan ismoo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajan eegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku ilaawaya ragannimo ilaah ani ii dhashan ugu arxamaa ujeediyo siduu uurkaygu rabo alla waa ogye aadmigu marnaba ma abbaari karo qofba aragtidii haddii loo akhriyo waa ayaan darre aqoon gabdhi iyo kaskagoo irmaanaya ayaadahay kuwan badse
codkaas macaane fanaanka cawaale aadan ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
aadmigu marnaba ma abbaari karo qofba aragtidii haddii loo akhriyo waa ayaan darre aqoon gabni iyo kaskagoo irmaanaya ayaadahey kuwan badse haddiyaan ismoo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajan eegaya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
caqli iyo dulqaad ilah ii dhashan ugu arxamaa haddiyaan ismoo